Macadka Abuubakar Sadiqa ee barashada luqadda Carabiga iyo shareecada iyo magaalada Kalkaciya xafladan ku qabatay ardayda difcadda saddexaad ee macadkaasay dhammaysataya munaasabadan iyo weliba ku qayb galaya maamulka macadka Abuubakar Alsadiqa culmaawadiin waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale ugu horeyntii maamulka macadka Abuubakar Alsadiqa Sheekh Faarax Cabdirasaaqa iyo ku warbiya marxalada uu sahamaraya macadkunga waxyaalaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid a yacni soo saarinta si surca oo degdeg ah ilmaha in looga soo saaro alkitaaba walqira'a in laga soo saaro oo yacni siistamaysan oo ilmaha magaranaysa adwaar kala duwan uu mari doono waqti gaabanna uu kaga baxo waxyaalaha uu qabto waxaa ka mid a yacni yacni tarbiyada islaamiga ah ilmaha inuu ka dhiso akhlaaqiyaadka oo yacni uu soo saaro awlaad iyo tarab- ilmo tarbiyaysan oo ka duwan yacni maraakista kale kuwa kaloo badan wax badan aan uga duwannahay oo yacni aan u samaynay ma garanaysaa xalaqad dhan oo la yidhaahdo tarbiyada ilmaha aan u samaynay iyo tawjiihaad gaar oo aan u samaynay oo isbuuca la socda si ay u dhismaan Een, gabdhaha la soco tawjiihaadka gabdhaha ayagana aan u samaynay waqti gaara marka waxyaalaha badan buu qabtaa oo maaragtay insha allahu tacaala ilaahayna uu ku barakeeyey waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu sii socdo insha allahu tacaala culmaawadiinta iyo marti sharaftii ha ku qayb galiya ardayda iyo macadka ka bogaadeen waanan ka hambaliyayanga guulo walbarashadiiyo ardaydunga marka waxaan ku boorinaya ardoy waxaa laydinka rabaa akhla- ee, diinta aad barateenna waxaa laydinka rabaa inaad ka suurtagelisaan hadduu qofku qofku aad buu u nasiib badan yahay hadduu xaggii iskuulkii maadiga ah oo dhigto ka qalinjibinayo kana uu ka qalinjibiyo qofkaas aad buu u nasiib badan yahay wuu ka wuu- wuu- wuu- wuu- macnaha wuu ka jaanis badan yahay qofka maadi qayaxan yaqaana
ardada sideedaad ay ka qalin jibiyeen sideedaad waa dugsi dhexe ama hooseba iska dheh hoose iyo dhexe waxbarashada hoosaa laisku yidhaahdaa sideedaad ay ka qalin jibiyeen sideedaad marka waa asaasi weeye waa asaasi waa albaabadii uu horreeyey oo waxbarashada laga geli lahaa waxa muhiimka marka waxay tahay in hore loo socdo oo dugsigii sare la dhammayshitiro jaamacaddii la dhammayshitiro jaamacadda qaybaheeda kala duwan la dhammayshitiro hore loo socdo taasaa muhiim ah aad baan ugu faraxsanahay in loo soo jeestay in wax la barto si guud si gaarana waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa macaahidda tirada badan oo soo kordhaysa oo maadaama adduunkii ay hadda niman reer galbeed la yidhaahdo oo shar badan oo tv-yo iyo iclaan tiro badan iyo moobaylo iyo wax badan samaystay in macaahidda islaamka ahi ay noqdaan difaaca keliya oo hortaagan iyo masaajidda iyo khayrku ardayda labayo labaatanka ah ee marxaladda dugsiga dhexe dhammaynaysa waxaan leeyahay soo dhowaada jaranjaradii koowaad ee waxbarashada ayaad ka soo gudubteen waxbarashadii hoose ayaad dhammayseen tii sare ayaa idin sugaysa waad mudantihiin in la idin hambaliyeeyo oo la idin tahniyadeeyo waxaan idin leenahay hambaliyo hambaliyo Een, awal waa soo dhoweyn jirnay haddana way dhigtaan sanadkii haddeer waxaa ka timid ilaa labaatan arday ah baa ka timid macadka abubakar asadiiq oo awal sanawi bilowday oo awal sanawi intuu sare qaybo ka mida kaalmihii koowaad ay galeen oo aad iyo aad ka mid noqda arday ugu sarreeya insha allahu tacaala haddana sidii kale soo dhowaada insha allahu tacaala difcaddii saddexaad ayuu ku qalan bedeladayanga macadka abuubakar al sadiiqa ardayda magaalada kaalkacya iyo dhammaysideen barashada luuqadda carabiga iyo shareecada sanad kasta